dowladda federaalk soomaaliya ayaa si rasmi ah u daahfurtay qaab dhismeedka danabeysan ee maareynta maaliyadda guud kaasoo ah hindise ballaaran oo lagu casriyeynayo hanaanka maamulka maaliyadda dalka munaasabadda daahfurka oo lagu qabtay magaalada muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro xildhibaano mas-uuliyiin ka kala socday hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo marti sharaf kale barnaamijkan ayaa ah mid lagu sameynayo isbeddel casri ah oo lagu wareejinayo nidaamyada maaliyadeed ee dalka sida miisaaniyadda canshuuraha xisaabaadka iyo qarashaadka kale iyadoo laga guurayo nidaamkii hore loona guurayo nidaam digital oo casri ah oo loo marayo nidaam electronic iyo software isku xiran oo ay in badan ka shaqaynaysay wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya oo kaashanaysa xafiiska xisaabyaha guud ee qaranka sida uu sharaxayo xisaabyaha guud ee qaranka cabdiraxmaan maxamed bebers aad u badan oo la daawaco sbace ahaanna aan ku dhibannahay maratay keedintoodii iyo ilaalintoodii waxaan gudbaynaa beberles sidoo kalena waxaa kor loo qaadi doonaa hufnaanta isla xisaabtanka iyo badbaadada sistamka xagga security-ga ayaa kor loo qaadi doonaa
waxaa sidoo kale madasha ka hadlay qaar ka mid ah wasiirada ka qayb galay munaasabadda dhaqaale tiro badan oo ku bixi jiray waraaqahan iyo baybarkan iyo environmentga iyadoo dhibaato badan ku ahayd iyo meelo badan oo tiro badan baa laga faa'iidayaa in bayberles lagu shaqeeyo in wax walba ay transparency yihiin oo aan laga shakin meeshaan hadda halkudhiga halkan ku yaala waa aragteen corruption free zone ayaa la yiri wax kasta oo digital laga dhigane waxaa ogaataan in system oo yeelan doono systemkaasna la raaci doono track record oo yeelan doono taasaa keenaysa marka inuu corruptionka meesha ka baxo maanta waa waa marxalad cusuban soo gaadhnay runtiina halkan si soo taagno maanta inaan muxuu ahaayey maanta aan ka hadlayno digital signature inaan muxuu ahaa qaadano waana waxyaabaha runtii haddiiba uu jiro farsamo aynu ku faano oo aynu horumar moogtay ka gaadhsiinay aan ka gaadhnay ugu dambeyn wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane bixi imaan cige ayaa si rasmi ah u dahfuray barnaamijkan
runtii waxaynu maanta halkan u joognaa madal aynu ku daahfurayno hannaan iyo geedi muddo soo socday oo gabagabadiisii aynu fadhino hannaankaasoo hannaankeenna guud maareynta maaliyadda guud iyo sidii loo casriyeyn lahaa qaybta ugu dambaysa hadda shaqadeedu meel fiican noo maraysaana waxa weeye waxyaalaha cashuuraha aan dakhliga aan cashuuraha ahayn sida adeegyada dowladuhu dowladdu bixi hay-adaha dowladdu bixiyaan khidmadaha laga qaado iyagana runtii loo casriyeyn lahaa shaqadaas waxaa noo dhammaystirmay hannaankii ama bortalkii isku xidhayay adeegyadaas
wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa wada dadaallo ay ku horumarinayso nidaamka maaliyadda dalka